maamulka degmada gaalkacyo iyo hanuukumide xildhibaanada golaha deegaanka iyo kormeera kasaadi xaafadda barwaaqo oo ku tirsan degmada isaya iyagoona xaafadda ku dareerti ololo nadaafadeeda ololaha nadaafadeeda ayaa waqooyi iskaashi bulsho iyo weliba guddiga nadaafadda xaafadda maamulka degmada iyo weliba maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacya si walanqowda nadaafadda degmada gudoomiyaha guddigii iyo shacabka xaafadda ayaa isxilqaami in iyo hagaajiyana nadaafadda xaafadiyo iyagoona bulshada kale ee xaafadda kula hadali in iyo ku shaqeena faydhoorka xaafadda hawshaan maantay laga daafuray meesha oo xaafadda horumarinteeda ku saabsan waxaa uga mahad celinayaa welan duqa iyo xildhibaanada iyo bulshada kale oo xaafadda degan oo kasoo nagala soo qayb qaatay arrintan isku tashiga runtii ammaan baan u soo jeedinayaa waxaanu wende waxa weye hawshatan waxay soo bilaabantay waa dadkii xaafadda deganaa oo isku tashi sameeyey oo isxilqaan sameeyey jeebkooda iyo tabartooda iyo caqligooda mideeyey alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaalana waa noo suurtageliyey hawshaas waxaa abaabulkeeda lahaa iyo fakarkeeda guddi la yidhahda guddiga isxilqaanka xaafadda runtii xaafaddu waa weyn tahay waa xaafadan aljasiira waa xaafadan aljasiira waxaa ka dhisan xubno soddon iyo saddex xubnood oo guddi ah waxaannu go'aansannay soddon iyo saddexa guddiga meelaha ay ka dhisan yihiin inay guddi kasta ka abaabulaan dadka abaabulaan waddooyinka laga shaqeeyo ee guduudka layska jaro arrin horumar leh ay waxa weeye ay maaragtay ay ku dhaqaaqaan maantana waxa weeye saddexdii meelood aan rabna inaan ka bilowno tii ugu horraysa wey insha allahu tacala ilaa laba beri bay noo soconaysaa runtii waxaan ammaan gooniya u soo jeedinayaa ganacsatada xaafadda deggan oo waxa weeye qayb weyn ka qaatay tala iyo tabarba iyo guddigii hawshaas hogaaminayey oo maaragtay aad iyo aad arrintaas wakhti u soo huray maalkoodii u huray waxa weeye habeeni maalinba u soo jeeday aad iyo aad baa iyagana ugu mahad celinaya insha allah waxaan kaloo soo jeedinayaa inay xaafaduhu in laisku tashado hawshaana lakala qayb qaato xaafadaha kalena kudaasho ay sameeyaan oo arrintaa arrin wanaagsan weeye dowladdu waxa weeye adeeg kasta ma wada qaban kadho laakiin wax soomaalidu ku maamaadaa gacmo isku wada jir bay wax ku gooyaan markaannu waxa weye wax la nimaadno maamulkeennana uu qayb ka noqdo runtii meel fiican baa gaari karnaa wax kastana waa gaari karaa insha allahu tacaalaa guddigaas guddoomiyahoodu waa aniga guddiga isxilqaanka ee xaafadda hadda marka xaafadaha iyaga annagu intaa isxilqaanay ayaanu maxaanku idhahdaa waxaanu samaynay wax la yidhaahdo isxilqaan waddooyinkii waan bannaynaynaa cagaftii iyo shacabkii iyo dadkii waa isdaba taagan yihiin dowladda khayr allaha siiya iyadana xaggeeda taageeraan ka haysanaa guddoomiyaha iyo guddida xaafadda oo labayo toban qof ka kooban ayaa maxaanku idhahdaa hawshaas annagaa qabanqaabinay labayo toban qof oo koo iyo toban qof oo guddidaa baan nahay gudoomiyaha iyo duqa magaalada iyo gudoomiyaha xaafadduna waana garab taagan yihiin iyo xildhibaanada sharafta leh oo xaafadda maasha allah tabaarakallaah waan soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay